أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawo aayadda sagaal iyo labaatanaad ee suuratu towba ka mid ah waxaa noo soo dembeeyey allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta inuu faray inay ka fogeeyaan mushrikiinta sanadkaas sanadkii sagaalaad kadib masjidulxaraamka ama dhulka xaramka inay ka fogeeyaan axkaamtii dhulalka iyo ku saabsanaydna waan kasoo hadalnay oo gaalka sida uu joogi karo dhulalka islaamka iyo inta nooco ay yihiin aayaddii noo soo dambeysay marka waxaa ku jirtay wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadlih in shaa haddaad ka cabsataan faqri oo aada istirahdaan ganacsigii iyo isu socodkiisii baa xumaanayo haddii mushrikiin oo dhan laga dheereeyay xaramka ganacsigii see noqona meeshaas arrimaa faqri idinkugu imaadaa iyo dhaqaalo yari yani yani waxaa la daboolayaa marka alla wuxuu yidhi waa idin hodan siin doonaa alle fadligiisa waxa idinka siinayaa idinku deeqayaa il marka dhaqaale oo dadku ay isleeyihiin il dhaqaale waayo hadday xiranto dadku waxaa yani il dhaqaa yani wuxuu keenayaa caqliga iyo nidaamka il dhaqaale oo kale inay furanto marka fadligii ilaahay subxaanahu watacaala ee uu mu'miniinta uu u keenay waxay tahay in ahlu kitaabka kuwa yahuudda iyo nasaarada iyo majuusta iyaga in laga qaado xoolo markaa jizye ahaan looga qaado oo ay ku helaan marka inaan la dilin waxna la yeelin oo ay ku noolaadaan beddelkeeda ah ama dagaalkii lala dagaalami lahay beddelkiisa wax ay iska bixiyaan ayaa marka ilaahay subxaanahu watacaala qoladaa uu saaray mu'miniintana marka ay dhaqaale meeshaas ay ku helaan marka ishaas dhaqaale ayaa marka aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala uu kaga waramayaa qaala tacaala allah wuxuu yihi qaati marka labada aayad tan iyo tii hore calaaqada ka dhexaysa sidaas allah wuxuu yidhi qaatiluu la dagaalama aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle iyo walaa bilyowmi maalinkiina aan rumaynaynin alaakhiri ee dambeeyey walaa yuxarimuuna aan xarimaynin oon ictiqaadinaynin xaaraantinimo aan ka ictiqaadinaynin maa wixii xarama allaahu alla uu xarimay wa rasuuluhu rasuulkiisii uu xarimay walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanaynin diinaalxaqi diintii xaqa ahayd aan ka diin yeelanaynin min aladiina kuwiina xaal ay yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey xataa intii yucuu ay sii la dagaalama xataa intii yucuu ay siinayaan aljizyata jizyada intay ka bixinayaan can yadin biyadin gacan ay uga bixinayaan weliba yacnii gacantooda ay ku keenayaanay ugu bixinayaan walxaal hum iyaga oo saaqiruuna kuwa yar ah oo dullaysan ah marka alla aayaddan wuxuu ku kala saarayaa mushrikiinta wathaniyiinta iyo ahlu kitaabkii majuusta oo dhinaca ee mushrikiinta iyagu dagaal unbis iyo islaam ima alqitaal iyo ima alislaam laakiin ahlu kitaabka iyagu wax u dhexeeyaa jiro inay iska jooga kitaabkooda awal ay haysteen ayaana keenaayo ixtiraam lagu ixtiraamayo iyaga marka waxaa loo ogolaaday inay iska noolaadaan muslimiinta ku dhex noolaadaan laakiin jizye laga qaado beddel ay bixiyaan marka allah wuxuu leeyahay qaatiluu la dagaalama aladiina marka sababka keenay ihaanadan iyo dulligan ku riday weeyaan wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala uu halkan kaga hadlayo marka alla wuxuu leeyahay qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alla kuwaan rumaynaynin allihii abuuray waa sabab marka nuqsaan keenaayo waa oo dullinimo keenaayo allihii abuuray inaysan ogolayn oo aynan rumaynaynin marka bani aadamka maxay ula sinaan waayeen haddaad tiraahdid sabab keenaayo naqsi ayaa ku jira oo waa maxay cadamu iimaanihim billaahi tacaala qof ilaahay rumeeyey qofaan alla rumaynin ayaa la simayaa lafteeda cadaalad darro ah afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kalmufsidiina fi اlardi am najcalu lmuttaqiina kalfujaar cadaalad daradu ma cadaaladdu marka musaawaad iyo sinaan muطlaq ah cadaalad ma aha oo dadka laftooda shaqaalaha nidaamka u shaqeeyo daacadda u ah iyo midka tuugga ah isku mid in laga dhiga cid ogol ma laha kan waddanka u shaqaynaayo iyo midka waddanka khiyaanayana isku mid lagama dhigo arrintaas bani aadamka dhan waa ogol yahay laakiin markay diini timaado waxaa la leeyahy maya khiyaanada diineed xornimo waayo halayska dhaafo nacam marka khiyaanada diineeda ka daran khiyaanada wadan ama khiyaanada dad la khiyaanaya midda ilaahay la khiyaanayaaba ka daranba oo aan la rumaynaynin waa inaan ogaano marka kufrigu waa naqsi waa sabab keenayso inaan lala simin qofka kaafirka ah qofka muslimkaa inaan lala simin waxaa keenaya sabab asaga ou kasbaday dadka gabal ayaa takoorid u arkaya takoorid takoorid iyo cunsuriyad waxaa la dhahaa wuxuusan qofku galabsanin asagu kasbanin in lagu takooro waana qalad sharciguna ma qabo waxaas oo sharcigu qof midabkiisa hoos ugu dhig maku dhahayo qof sida uu u yaallo oo ilaahay u abuuray darteed nuqsaan haloo ha loo yeelo waa diiday sharcigu laakiin waxau qofku kasbado nuqsaan waa ka kasbana oo ninka dembiga galo oo dembiilaha iyo ninka aan dembiga gelin isku mid maaha kan maxaa nuqsaanta u keenay waxaa u keenay kasabkiisa ficil isaga uu samaynayo ha iska dhaafo hadduu rabo inuu dadka la sinmo barnaamijka marka takoorid iyo cunsuriyad iyo dadaa meelaha ku qorqoro oo u arko marka masaa-isha laga hadlaayo iimaanka iyo kufriga oo la dhahayo gaalka diyadiisu waa ka yar tahay qofka muslimka iyo markhaati ma gala gaalka iyo maxay tahay takooriddaas ay leeyihiin takooritaanku wuxuu asaga k keensaday waanacam ee lagu takoori maayo waa cad yahay iyo waa madoow yahay iyo tintiisaa saas u taallo iyo saan kale uma taallo iyo maaha in lagu takooraayo waxaas islaamkuna ma qaba taas qofka wax uunan kasbanin waaye oo uu ilaahay u abuuray inaad dembi uga dhigta qalad waayo taas nacam marka labadaas dadku inay kala fahmaan waa muhiim qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi allah walaa bilyowmi alaakhiri maalinka dambena aan rumaynaynin yacnii iimaan xaq ah aan rumaynaynin oo dhab ah yahuudda iyo nasaaradooda ilaahay waa rumaysan yihiin maalinta aakhirana waa rumaysan yihiin laakiin iimaan xaq ahoo dhab ah ma aha kii la rabay ee laga rabay ma aha macnaha walaa yuxarimuuna aan xarimaynin oo aan yacni u arkaynin xaaraan inay tahay walaa yuxarimuuna macnaha aan xaaraan ka ictiqaadinaynin waay maa aladii kii xarama allahu xaramahu llahu alla uu xarimay oo kitaabkiisa uu ku xarimay fii kitaabihi wa rasuuluhu rasuulkiisii uu xarimay fii sunnatihi uu ku xarimay wixii alle iyo rasuul ay xarimeenna aan xaaraan u arkaynin qodobkaana qodob aada muhiim u ah waay qofka wixii ilaahay iyo rasuul ay xaaraan u arkeen qofkaan xaaraan u arkin waa gaal muslin maaha hadduunan ogeyn waa baab kale waxa uusan garanaynin waa loo sheega isagoo og laakiin waxaan ilaahay inuu xarimay laakiin inuu yidhaha dembi maaha annagu dembi uma aqoonsanin waxaas waa waxa weeyaan iyadana walaa yuxarimuuna qoladan waxa lagu haysta wa qofka waxaa laga rabaa marka waxyiga wuxuu xaaraan u arkay xaaraan in loo arko wixii waxyigu xalaal oo u arkay xalaala loo arkaya taxriimka iyo taxliilka ilaahay unbaa laga qaadanaa subxaanahu watacaala haddaad tiraahdid maalan zinada anaa laba labada qofoo is ogol oo aan nikaax isku qabin oo kala zinaystay annagu dembi uma naqaano islaamnima soo qofkaas muslim ku noqona marka wax ilaahay dembi u aqoonsaday xaaraan u aqoonsaday kabiira min alkabaa'ir faaxisho uu ilaahay ka tilmaamay maya ma ahan haddaad leedahay waxay noqonaysaa marka qofkaasi qur-aankii wax kamidou beenina dad badanoo iyaguna hadda qaanuunka iyo barnaamijyadan marka liberaalinimada iyo ku howlan ama rumaysan ayaa meeshaas ka buko waana mas'alo caqiida abuu qofkaas ka jiran yahay keliya caqiidada maaha in lagu koobo qubuuraha iyo keliya in lagu koobo maaha masaa-isha qubuuraha ku tacalluqda iyo keliya in caqiidadu ay tahay maaha qofkan ilaahay wixii uu qariray kitaabkay sunnada lagu qariray xaaraantinimadooda ama xalaashooda qofkaan rumaysnayn ee bal dhahaayo waxaas xaaraan annaga uma naqaano xaaraan iyo dembi midna uma naqaano waa midaanu soo gelaa marka walaa yuxarimuuna aan xarimaynin oon xaaraan u ictiqaadinaynin maa aladii kii xarama allahu xaramahu llahu alla ou xarimay wa rasuuluhu rasuulkiisii ou xarimay walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganaynin diinalxaqi diintii xaqa ahayd waa min idaafati almawsuufi ilaa sifatihi addiin alxaqay ka dhigan tahay addiin alxaqa diintii xaqa ahayd marka waa laysu idaafeeyey waana badan tahay walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanaynin diina alxaqi diintii xaqa ahayd aan ka diin yeelanaynin saasaa laga macnaynaya marka la macnaynayo leanna asalku saas waa macno ahaan min aladiina xaal kuwiina ay yihiin kuwaasi mintaani waa bayaaniyo waaye jaari majruurkana fii mowdici nasbin xaal u dhacaya ayb aladiinadaas horaa laga xaalaynaya min aladiina xaal kuwii ay yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyeyna ay yihiin kuwaasi ile kuwo badan oo ahlu kitaab aan ahaynoo iyaguba saas awaa jiraan lasoo sheegay hadda laakiin kuwa aayaddan muraadka laga leeyahay gaal kasta ma aha kuwan waay kitaabka la siiyey min aladiina kuwii xaal ay yihiin minta tabciidiye ma laga dhigayo dadka qaara tabciidiye ka dhigo min aladiina kuwii xaal ay ka mid yihiin la dhihi maayo kulligooda xukunkan qabo yahuud iyo nasaaro dhammaantood min aladiina xaal ay kuwii ay yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey xataa intii yucduu ay ka dhiibayaan aljizyata la dagaalama xataadan waa qaayo waxayna qaayo u tahay qaatiluuda la dagaalama ilaa ay jizyada ka dhiibaan marka hadday jizyada bixiyaan maxaa laga qaadanaa ma lala dagaalayo markaas faraha laga qaadayaa ee xurnimaa la siinayaa laakiin xurnimadaasi marka waxyaabo badan baa loo ayaa loogaga hadlaa gadaalaan ka sheegaynaa insha allahu tacaala xataa intii la dagaalama yucduu ay siinayaan aljizyata jizyada intay ka bixiyaan can yaddin biyadinna ay ku bixiyaan gacan gacanta bimacna albaa waay nacam ay biyadin ay ku bixiyaan gacan gacan ay ku bixiyaan maxaa laga wadaa ayagaa soo qaadayo dhiibaayo wakiil inay usoo dhiibaan ama inay yidhaahdaan si kalaan usoo xawilaynaa ama yacni waxaas oo dhan ma laga waa soo qaadayaan oo shiddadaas iyo marka la iyo yacnii la gaarsiinayo waxaa la rabaa inay isdareemaan sharcigu saan u qariray waa in sharciga looga dambeeyo marka nacam can yaddin biyaddin gacan ay ku bixiyaan oo yacni kaash marka ay ku bixiyaan waay ama naqdi hoo iyo ho yacni hoo ay dhahaan iyagu keenaan walxaal hum iyaga oo saakiruuna kuwa dullaysan ah weliba ee markaa inay lacagtii keenaan ay soo qaadaan meeshai xafiiskaa keenaan saas warqadii ku qaataan taa lafteeda waxay tahay marka saqaar iyo dulli kaasa hadda laga wadaa hada waxyaabo kaloo marka la tilmaamo waa jiraan laakiin inta taa unbaa ugu muhiimsan meeshaan marka waxaa looga hadlaa dhowr mas'alo oo fiqi ah mas'alada koowaad waxay tahay jizyadu yaa laga qaadaa aayaddaani waxay sheegtay min aladiina uutuu lkitaaba ahlu kitaab ahlu kitaabku waa yahuud iyo nasaaro labadaas ayaga qur-aankaa sheegay cid kale oo jizye laga qaadayaa ma jirtaa haa majuustana waa laga qaadayaa sunnada nebigana looga qaadaa sala allahu calayhi wasalam oo xadiidkii cabdiraxmaan bnu cawf ayaa iyadoo saxaabadu arrinta majuusta ay ka hadlaayaan oo cumar uu leeyahay maa adrii kayfa asnacu fii amrihim ma ogi majuusta waxaan ka sameeyo ma ka qaadaa jizye mase waxaan ka sameeya ma garanayo isagoo dhahayo faqaala cabdiramaan bnu cabduraxmaan ibnu cawf ayaa wuxuu yidhi ashhadu waxaan markhaati ka ahay la samictu rasuula allahi sal l slama inaan maqlay nebiga oo yaquulu dhahayo sunnuu bihim u jideeya sunnata ahlilkitaab ahlu kitaabka sunnadooda u jideeya cumar markii hore inuu jizyada majuusta ka qaado wuxuu uga gaabsaday daliil ma jiro ahlu kitaab aayaddan u hayaa laakiin cid kale majuus in jizye la aan yacni laga qaado daliil ma uunan u haynin markii uu maqlay cabdiraxmaan bin cawf oo xadiidkan sheegayna wuu ka qaaday jizyada marka weliba xadiidka cabdiraxmaan yani sunuu bihim sunata ahli lkitaab waxay ku timid weliba inuu yihi ana nabiya sal l slam akhadaha min majuusi hajar rasuulka sala allahu alayhi wasalam hajar majuustii joogtay yani majuustii baxrayn joogtay wou ka qaaday nebiga sal l slam taa marka waxay daliil u tahay ahlu kitaabka cidaan ahayn in jizyada laga qaadayo waana majuusta bis markuu leeyahay sunuu bihim sunata ahlilkitaabna waa masaladan oo jizyada bis waayo oo ilaa iyagu waxay qalaan lama cuni karo dabaaixda kalama mid aha ahlu kitaabka dabaaixda iyo gowraca iyo ahlu kitaabka kalama mid aha naagahooda lama guursa karo dhankaa kalama mid aha keliya waxay kala mid yihiin masaladan ah jizyada bis unbay kala mid yihiin ayb waxaa kaloo iyadana sidoo kale marka meesha waxaan ka ogaanay jizye waxaa laga qaadaa yahuud nasaaro iyo majuus yahuudda iyo nasaarada waqtiyadii ay soo galeen ma ma la fiirina fariis ade fariis yahuudda iyo nasaarada dadka aan asal ahaan u dhalanine carabta iyo carabtii gashay maalan nasaara taklib iyo qolada taklib krishtan bay noqdeen iyo qolooyin marka carabta ka mid oo nasara yani nasaaro noqdayaa jiray kuwaas ayaga maxaa lagu xisaabaa culimada waxay u kala qaybiyaan labo qabla tabdiil wanaskhi dadkii galay ahlu kitaab oo kale laga soo qaada intaan la bedelin diyaanada nasaarada iyo yahuuddu intaynan bedelmin oo nas aan la nasakhin wixii galay waa kaa wixii galay bacda naski bacda naski waa goormo markii nebi moxamed lasoo diray sala allahu alayhi wasalam kabacdi dadkii nasaaro ama noqday yahuud maya iyaga laga qa ma ahlu kitaab lagama soo qaadayo kuwaas yani waxaan ka hadlaynana de waa dadkii diintaas asal ahaan aysan diin u ahayna gadaal ka galay wixii marka qabla naski galay waa kaasa waa ahlu kitaab walidalika nasaara taklib iyo waa laga qaadi jiray jizyada wixii laakiin gadaal ka galay bicada nebiga kabacdi galay ma la ictibaarinayo kuwaasna mas'alo kalena waxay tahay qadarka jizyada jizyadu maxay la ekaa meeqay la eg tahay laga qaadaayo xadiidkii mucaad waxaa ku jiray fii sunan fii sunan abi dawuud enebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi baa wuxuu mucaad yihi bacahanii rasuulu llahi sal l slam ila lyaman nebiga yamanow ii diray wuxuu i amray an aakhuda min kulli xaalimin diinaaran mid kastoo qaangaara inaan diinaar aan markaa yacnii aan ka qaado marka diinaar baa laga qaadayaa qofka muusirka ahe wax haysto kan dhexdhexaadka ahna waxaa laga qaadayaa wax u qalmo midka faqiirka ahna wixii uu awoodo yaa laga qaada alimaamu shaafici isaga marka sidaas ayuu ku qadaray qadarka jizyada uu yeelay waa uun imaamka wuu qiyaasayaa waxay ka bixi karaana laga qaadaa wax aynan ka bixi karin oo iyagana ku culus ma la saaraayo oo sunnada nebiga sal ll l slam iyo sunnatu saxaaba arrintaa waa waa diideen wax isagana aan dhib ku ahayn oo bixi karo ayaa laga qaadaa hadhow haddii la saaro wax ka tan badan waxaa laga yaabaa inuu isaguna been sheego inuu warwareegto inuu wixii bixi waayo marka dambe inuu dagaal doortaaba laga yaaba xarbi iska noqdo adiguna marka inaad isku badiso dadka yacnii dhufaysyada inaad isku badiso adoo aan yeelaynin bilaa macno inaad isugu badiso sax ma aha marka wax fududaa wax uu awoodaa laga qaadaa ninkii hadba dhaqaalahooda intuu la egyahay waxa soo galo waxa ka baxo inta laysku qiyaasaa laysugu jacburinaa marka meeshaasaa marka waxaa laga soo saarayaa wax ay ka bixi karaan waayaga laftooda marka cadaalad in lagula dha lagula dhaqmo u baahan qadarka jizyaduna marka waa intaas haddii jizyadii sanadkii maraa la bixinaa goormaa la bixinaa markau dhammaado sanadka aakhiru sana cinda alimaami shaafici waxay tahay hormaris ma aha sanadka aakhirkiisa marka la gaaro ayaa laga qaada laga soo aruurina iyagaa marka waxaan ujeedaa keenayo wax xaaraana inay ku bixiyaanna sax maaha in la yidhaahdo khamri inay keenaan oo yidhaahdaan idinka gata tanaan idin keenna annaga laga yeeli maayo cumar radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray ayaga u dhiiba waxaas qof muslima waxaas inuu gado marka maa iyaga u dhiiba u dhihi jiray annaga lacagan ka rabnaa lacagtaas unbaa marka laga qaadaa iyo wixii kaloo xalaal oo markaas lagula heshiiyey sanadka aakhirkiisa marka intaan la gaarin maalmo ka hor haddoo islaama ka waran ma laga qaadaa mase ma laga qaadaayo meeshaas marka culimadu waa isku khilaafeen khilaafkana waxaa keenay aslan jizyadu maxay bedel ka tahay haddii la yidhaha jizyadu waxay bedel ka tahay ammaankii la siiyey iyo inuu ku noolaado dhulka islaamkay bedel ka tahay haddii la dhaho macnaheedu marka waxay tahay de waa laga rabaa marka deynay ku tahay lee manfacadii waa oofsaday waa qaatay ninkan hadda kadib lagama qaadayo laakiin tii hore waa dhiiba ila waa la siiyey wixii lagula heshiiyey nacam haddii marka la yidhaha maya sidaas ma ahanay qitaalka waay muqaatalada dagaalkii lala dagaali lahay bedelkiisa waaye haddii la dhaho laga qaadi maayo markaas hadda waa islaamay maxaad uga qaaday marka naam qitaal ma bis waaye naam sidaasaa marka weli taas dambaana fiican oo imaamu maalik saasuu ku tegay ta horena imaamu shaafici baa ku tegay midda imaamu maaligna xadiid baa jiro oo laa jizyata calaa muslimin qof muslima korkiisa jizya ma ahaanin in laga qaada ma aha ta kale qofkii waxaa laga yaabaa inuusanba ku dhiiri islaamka inuusan kusoo dhiiraninba haddii la yaraha lacagaad bixine kor iyo hoos waa lagaa qaada haddii la dhaho inuuna soo islaaminaaba dhici karto waxa muhiimkee la rabana qofkan islaamkiisa ayb maalka jizyada marka xaggee lagu bixinaayo waa fay maalka fayga wamaa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lquraa falilaahi walirasuuli walidi lqurbaa walyataamaa walmasaakiini wabni sabiili meeshaasa masaalixda muslimiinta bangigaa la gelinaa muslimkaas masaalixdooda caamka ayaa hantidaasi marka laga qabanayaa ayb aduu meelahaasaa marka ugu muhiimsan aayadda daahirkeedana in jizyadu ay dagaalka bedel ka tahay yaa ku cad mar hadday dagaalka bedel ka noqotona waxaa ku masalaha kala imaaneysa oo ciddii aan marka dagaalami karin ma laga qaadayo jizyo ile dagaalkay bedel ka tahaan dhahna ninkii awalba in lala dagaalaa ay mamnuuc ahayd ma laga qaadayo ilmaha yaryarkan qaan gaarin lama tirinayo madaxooda naagaha laga qaadi maayo qofka majnuunka ah waalan ma laga qaadayo odayga kharifka noqday sariirta iska saaran oo ra'yi iyo dagaal toona aan ku jirin ma laga qaadayo isagana ninka gooni u baxayee kiniisadda iska fadhiya sowmacada ku jira oo adduunyo iyo hawsheedba aan dan ka lahayn ma laga qaadayo leanna yaan la dilinaa la yidhi kuwaas oo dhan wax allaale wixii in la dilo ay la reebay jizye laga qaadi maayo inta dilku uu ku dagaalka uu ku waajibay unbaa la tirsanaa madaxooda sidaasna marka looga qaada marka aayaddan masaa-ishaasaa ku jirta marka ayb xataa intii yucduu ay bixinayaan ay siinayaan aljizyata jizyadii ay bixinayaan can yadin biyadin gacan ay ku bixinayaan oo iyaga ay la imaanayaan oy keenayaan walxaal hum iyaga oo saakiruuna dulaysan iyagoo dulaysan taxriimka marka alle iyo rasuulka halkan lagu sheegay walaa yuxarimuuna maa xarama allahu iyo wa rasuuluhu baa leehay marka ilaahayna wuxuu xarimo kitaabkiisuu ku xarimaa rasuulka wuxuu xarimana sunnadiisuu ku xarimayaa aslanna xagga ilaahay buu wax ka xarimaa nebiga sal ll l slam illa waa loo waxyoonayaa marka dadka axaadiidta nebiga waxau nebigu xarimay ee axaadiidtiisa uu ku sheego dadka diidaayo inkiraayo iyaguna aayaddan waa waa soo gelaya wax nebiga inuu xarimay aa og tahay haddaad tiraa ma qaadanayo gaalnimo waa iyada lafteeda oo rasuulka aad ku madax adeegto waa idaaca u leeyahay nebiga sal ll slam wa qaalat ilyahuudu cusayrun ibnu llahi wa qaalat innasaara almasiixu bnu llah wa qaalat waxay tihi alyahuudu yahuudi waxay tihi cusayrun waxay tihi cusayr ibnullaahi wiilkii ilaahay waayay tihi yahuud wa qaalat waxay tihi annasaaraa nasaaradiina waxay tihi almasiixu masiix ibnullaahi weeyaan bay dhaheen ilaahay wiilkiisa waayay dhaheen iyaguna qubxigooda iyo yacni waxaa naloo sheegayaa iyo kufrigooda meeshuu gaarsiisan yahay nimanku niman dhow inaynan ahayn dalika kaagaa lasoo sheegay qowluhum hadalkooda waay biafwaahihim afafyaalkooda ay ka dhaheen waay waa waxay afkooda un ka dhaheen waay xaqiiqda ilaahay ilmo ma laha iyaga un baa yiri waay warkaas yudaahi-uuna waxay shabahayaan qowla aladiina kuwii warkooday shabahayaan kafaruu kufriyey min qablu hadda ka hor waa mushrikiintii marka kuwaas mushrikiintii maka markii la joogayba nebiga ku gaaloobay ee dhihi jira iyaguna almalaa-ikatu banaatullaahi kuwii yidhi ay kuwaan la mid yihiin qaatalahumullahu allaha dagaalo allaha lacnado annaa kayfa sideebaa yu'fakuuna loo iilayaa oo xaqi looga iilayaa halkan marka ilaahay wuxuu tilmaamayaa wax kamida kufriga yahuud iyo nasaare iyo mushrikiinta intaba ayb oo alla wuxuu leeyahay waqaalat ilyahuudu yahuudi waxay tihi cusayrun cusayr ibnullaahi waayay dhaheen wiilkii ilaahay weeyaan bay yidhaahdeen yahuudi marka yahuudda sidaa tiri waa kuwee laba tafsiir baa ku jirto qaar waxay leeyihiin yahuuddii hore qeybo ka mid ah sidaas aaminsanaa shayga qabiixa ahee xun haddii qoomka dadka qeyb kamida uu kasoo fulo kuwa kalena aynan ka reebin kulligood waa loo nisbey karaa marka saasaa waxaa loo yidhi yahuudi saasay tiri qeyb ayaga kamida yidhaahdeen qeybtii kalena ma aynan ka reebin waa la qabaan marka tafsiirka kale wuxuu leeyahay sidaas waxaa yidhi jamaaco oo yahuudi madiina ee nebiga madiine kula nooleyd salaamu bnu mishkam iyo nucmaan bnu awfa iyo shaasu bnu qays iyo malik bnu sayf iyo afartan nin baa waxay yidhaahdeen hadalkan dhahay waana sida uu wariyey ibn abi xaatim tafsiirkiisa can ibni cabaas ibn cabaas laga wariyey ayb meeshaa marka waxay yidhahdeen sideen kuu raacaynaa marka annaga nabigay u yimaadeen sal l slama waqaaluu lahu kayfa natabicuka see kuu raacaynaa bay dhaheen markaasay warkaan sheegeen waqad taragta qiblatanaa qibladeennii aad ka tagtay adoo qibladeennii baytlmaqdisna waa ka tagtay wa anta laa tascumu ana cusayran ibnullaahi cusayrna inuu wiil ilaahay yahay adiga ma aaminsanid saan kuu rumaynaynaa marka waa qabaan marka wixii soo maaha aayaddan buu ilaahay soo dejiyey saa darteed abuu xayaan tafsiirkiisa albaxru lmuxiidka wuxuu ku yidhi waddaliilu calaa ana hada alqowla kaana fiihim qowlkan ilaahay qur-aanka ku sheegay inay yahuudi uu ku dhex jirayo qabeen waxaa ku tusaayuu yidhi ana alaayata tuliyat calayhim aayaddan waa lagu dul akhriyey yahuuddii famaa ankaruu ma aynan inkirin walaa kadabuu mana beeninin maca mahaalikihim cala atakdiibi maca tahaalukihim cala atakdiib yani ma og tahay dadka qaar baa waxay leeyihin yahuud inay aaminsanaayeen cusayra wiil ilaahay ah kitaabada yahuudda kuma hayno annaka yahuudi waxaas ma qabto wax yahuudiyo waxaan qaba ma la helaya dadka qaar dhahayaan ma ogtahay marka abu xayaan wuxuu leeyahay yahuuddii madiine joogta waa lagu dul akriyay aayaddan inay nebiga shay been ah ku qabtaan oo ay ku beenin karaan oo waaqicuna oo u rumaynayo aaday ugu dadaali jireen haddana maca daalika ayagaba kuma inkirin doodba ma keenin diinlaawo mulxido maanta joogo oo asba aan waxba ka aqoonin diime iyo kutub aan waxba ka aqoonin oo rabo keliya inuu qur-aanka wax ka sheego see warkiisa aan u yeelaynaa marka ma yeelayno dad baa waxay isku dayaan qur-aanka inay wax ka soo saaraan waxaana aada sheegaysaan aawa yahuudiga qaba soo saaruu kuleeyahay ee yahuuddu qasab miyaa kuwa hadda jooga iyo kuwaad adigu aragtay keliya maa lagu dhisaa ummad waqti dheer jirtay waaye ayagiiba ma taagna oo waa been waxaas ma dhihinan iyagiiba haddaynan dhihin wax jira waayo marka waayo iyagaa dhihi lahaay haddii kale iyagaa ila ceebtu ay ku dhaceen iyagaa iska difaaci lahaa nacam ayb kuwaan marka marar badanna waa sheegnay malaaxidada waa iska macan dad iska macangeg ah nacam laa cilmina kuma hadlaan wax oo ogaal iyo aqoon iyo waxay meel ka akrinayaanna kuma hadlaan cusayr marka muxuu ahaan jira cusayr marka yahuuddu waa taqaan casiir waxay dhahaan casiira saas oo kale iyaga ay dhahaan cusayr marka wuxuu ahaa nin saalix oo wanaagsan oo towreed mar ay ka baaba-day yahuuddu kutubtii towreed iyo ay kutubtii qornayd iyo intay waayeen ama si ay ka noqdeen ayaa dadkii uu la yuhuuddii uu la joogay ayuu intuu ninkan yacni cuseyr uu ka dhex baxay ayuu towraadkii soo xifdiyey wuxuu u yimid marka isagoo towraad xifdisan sababta marka ay u dhahayaan cuseyrun ibnullaahi ay u leeyihiin yuhuudda taas waay towraad yaa xifdi karay islaa ninkan yaree dhallinyaradee towraad xifdiyey waaba wiilkii ilaahay bay dheheen marka nacam meeshaas kelmadda marka meeshay ka keeneen meeshaas waaye ahlu tafsiirku saasay dheheen qiraa'ada aayadda marka xafso keliya wuxuu aqri caasiman ujeedaa keliya ayaa tanwiinta aqriyey wa qaalat ilyahuudu cusayrun ibnullaahi isagaa aqriyey inta kale quraa'da tanwiin ma aqrinin wa qaalat ilyahuudu cusayru bnullaahi ayay aqriyeen sidaasaana fiicano cusayr waa ism cajami ah waay waa marka maalaayansarif ayuu noqonayaa lilcalamiyati walilcujmati labadaas cilo marka tanwiin la-aanta waa xoog badan tahay tanwiin marka loo yeelana maxaa la dhahayaa marka tanwiintaas marka loo yeela qaar baa waxay leeyihiin tawasuca ku jiro iyo qaar abu cubeyd oo kale wuxuu leeyahay maadaama uu xarfo yar yahay nuux iyo luud iyo iskaga dhow yahay dheh nuux iyo luud nuux iyo luudba munawa malaayansarif ma aha moogtahay laakiin hadal iyo dood unbaa ka taagan calaa kullin qiraa'adaas marka tanwiintu waa qiraa'a mutawaatira ta kalena waa midda loo badanya waana midda qaacidada naxwiga waafaqaysa taas waaye midaanna dabcan marka iyaduna waa waa saxan tahay wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tihi cusayrun cusayr ibnullaahi waaye wiilkii ilaahay weeyaan bay dhaheen wa qaalat innasaara nasaarana waxay tihi almasiixu masiix ibnullaahi waayey dhaheen wiilkii ilaahay waaye kuwaa marka ayagu waaba mashhuur warkooda nasaaradu sha doodba kamaba taagna iyagu inay sidaas qabi qabaan ilaa hadday dhahaan ciise wiilkii ilaahay waaye kuwanna marka maxay u dhaheen sababtay u yidhaahdeen waa maxay maadaama uusan aabbo qabin ilaaha aabbo u ahay dhaheen waxaas dhan marka waa waxwada baatila daalika kaagaasi qowluhum qowlkooda waa hadalkooda biafwaahihim afkooda ay ka dhaheen yani warkaa afkooda ay ka dhaheen xaqiiq ma lahan laakiin waa been afkooda unbay ka yidhaahdeen yudaahi-uuna laba qira oo sabciya ku jirto yudaahuuna iyo yudaahi-uuna hamze in la geliya hamzada in laga taga labadana waa isku macno yudaahi-uuna waxay shabahayaan qowla ladiina kuwii warkooda kafaruu kufriyey min qablu iyaga hortood yani kuwan madiino joogo hortood kuwii kufriyey kuwaas waa waaye akaru ahlilcilmi waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa mushrikiintii carabta qabliyadan hadde waxay u laabanaysaa intaadan madiino imaanin ka hor kuwii kugu kufriyey warkoodii waayo ayuu shabaha warkooda kuwaasna marka maxay dhaheen almalaaikatu banaatullaahi bay dhaheen kuwaan iyo kuwaa warkooda marka meeshaan ceebeyn baa ku jirto ayagoo kitaab haysto sida ay u shabaheen nin nin yacni wathani oo jaahil ah oo aan weligiis kitaab arkin siday u shabaheen ayaab leh ayagii kitaabka haystay iyo inay isku ekaadaan mushrikiin wathaniyiina foolxumo aada u daran ayb marka qofka haddee waxyaqaane culummada inuu shabaho qof caamo ah oo uu qubxiga iyo foolxumada uu ka shabaho waa ka waa ka ceeb badan yahay wa yani sida kale ama waxaa laga wadaa baa layidhi min qablu min qablihim kuwa iyaga ka horreeyaa saas aaminsanaa gaaladii yahuuddii hore ayb qaatalahum llaahu allah dagaalo allah lacnado annaa kayfa sidee baa yu'fakuuna xaqa looga iilayaayo xaqii looga leexinayaa ayb marka min qabluda tafsiirka dambe marka la fiiriya nasaarada yudaahi-uuna nasaaradu waxay shabaheen aladiina kuw qowl aladiina kuwii qowlkooda kafaruu kufriyey min qablu min qablihim nasaarada hortood ahaa waa yuhuud nasaaradan almasiix ibnullaahi dhahayaan yahuuddii ka horreysay shabaheen oo ayagu dhahayeen cusayrun ibnullaahi sidaa marka iyada sidaas qaatalahum llahu allah lacnado anaa kayfa sidee baa yuufakuuna loo iilayaayo cani ilxaqi looga iilayaa bacda qiyaami aladillati calayhi marka adilada xaqa tusayso ay oogantay ka gadaale see loo iilayaa ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illahi walmasiixa bna maryam weli marka foolxumadoodii baa laga sheekeynayaa iyo kufrigooda xumaantiisa ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimmadoodii iyo wa ruhbaanahum kuwii caabidiinta ahaayo cibaadada u go-ay ayay waxay ka yeesheen arbaaban bay ka dhigteen rabbiyaalo min du kuwa rabbiyaalka oo min duunillahi ilaahay sokadiis ah iyo wal masiixa masiix bay ka dhigteen masiixu ibna maryama ina maryamo ahaa ayay waxay ka dhigteen rabban ama ilaahan macbuud wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan unbaa la faray ilaahan macbuudan macbuud macbuudka oo waaxidan mid keliyata ah unbaa la faray inay caabudaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahani subxaanahu ilaahay baa nasahan camaa kii xaggiisa ayuu ka nasahnaaday yushrikuuna ilaahay ay la wadaajinayaanuu ka nasahnaaday ayb min kufriyaatihim marka waxaa laga soo sheegay annahum laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi haddana waxaa lagu daray marka qowluhum cusayrun ibnullahi wa qowlu nasaara almasiixu ibnullahi ay dhahayaan haddana kufrigooda waxaa ka mid ah caamadoodii waxay ka ilaah dhigteen oo ay ka rabbi dhigteen culimmadoodii yani marka alla wuxuu leeyay ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii axbaar waa jamcu xabrin yahuudda culimmadooda ayaa waxaa la yidhaha axbaar wa ruhbaanahum nasaarada kuwooda caabidiinta oo cibaadada u go-ayo kiniisadda uun iska fadhiya baadariyaalka ah ayay arbaaban ka dhigteen rabbiyaalo min duunillaahi rabbiyaalka oo min duunillahi ilaahay soka ama min duunillahi ilaahay sokadiisay ka yeesheen siday rabbi uga dhigteen xadiidka cadi bni xaatim ayaa tilmaamayo oo markuu rasuulka sal ll ly slam uu u yimid aayaddan isagoo akrinayo ayaa wuxuu yihi rasuul allow yani wuxuu ku yidhi rasuul allow ma aynan ka dhiganin uu yidhi ma aynan caabudin arbaabkama aysan dhiganin culimmadooda isu iyo yacni cubaadooda markaabuu wuxuu ku yidhi nabiga sal ll ly slam miyaynan u xalaaleey jirin wixii alla uu ka xarimay oo markaa ay ku raacaan wixii ilaahay u xalaaleeyeyna sow kama aynan xarimi jirin mak sow kuma raaci jirin haa fa tilka cibaadatuhum cibaadadooda waa taasa ay marka idan taxliilka iyo taxriimka yani nidaamka xukunka oo lagu raaco adoo og inuu khilaafsan yahay qur-aanka iyo sunnada nebiga sal ll slam waxaan xalaal ahayn oo waxyigu xaaraan ka dhiga haddaa ku raacdo sidii w xaaraan sharcigu xarimay xalaaleyntoodaad ku raacdo waana og tahay wax sharcigu xalaaleeye inay xaaraantinimeeyeen baad ku raacday rabbi baad ka dhigatay waayo yacni rubuubiyada alle rabbinimada alle yani ilaahay baa taxliilka iyo taxriimka iska leh asalku saas waa ataxliil wataxriim allah iska le keligiis cid laleh ma laha taxliilkii taxriimkii ilaahay lahaabaad dad bani aadana la wadaajisay meeshaa marka rabbi baad yaad ka dhigateen saas saas waayo macnaheeda markii cadiy ibnu xaatim arrintaa uu saa u garan waayena nabigaa garansiiyey sala allahu calayhi wasalam uu saas ugu tilmaamay ilal aanana sidaas unbaa jirto waayo baadariga kiniisadda fadhiyo dadku markaa sidii rabbi oo kale ula dhaqmaa intay usoo galaan baa waxay leeyiin dembigooday u sheegayaan wixii ay sameeyeen bay u tilmaamaya ay u sheegayaan nalka inta la demiyo daah inta isku soo xiro markaasuu wuxuu le waa qaadayaa dembigiina waa kor yeelaya anaa kor yeelaya markay towbad keenayaan isagay u towbad keenayaan taxliil iyo taxriim markay tahay maxaa xaaraana maxaa xalaala wax ay og yihiin xaaraan inay inay tahayba u xalaaleyna waana yeelayaan ilaa maalinkan maanta hadda ay marayaan weliba waxyaabihii shuduudka jinsiga ayaa baadariyaalku ay banaynayaan ay diinin yubiixu haada nin iyo nin inay isguursadaan naag iyo naag inay isguursadaan diinka samaawigae banaynaa muxuu yahay diimaha ma ogola maca dalika iyagii marka kiniisadihii waa iska ogolaadeen baadarigii waa qalinkuu ku jiiday markii dambena waxaaba la yidhi baadariyaalku ayagaaba noqon karaba noocaas ayagii ayaa noqon karo noocaas waana ku raalli waxaasi marka shareeco ma ku taagnee waxay rabbiyaalo ka dhiganayaan marka waxaa sidaas u dhaqmo ayb meeshaas marka innaga waxaan ka qaadanaynaa nidaamka iyo qaanuunka laba nooc waayo qaanuun shareecada aan khilaafsanayn oo markii tajaarib la sameeyey iyo yacni wax la arkay sida ugu yacni maslaxadihii sharciga ilaaliyey sida lagu ilaalin karo ay yacni ay waafaqsan tahay shareecadana aan kasoo horjeedin waddadaas sida loo maraayo iyo inta mitiree laga dhigaayo iyo baabuurta sida loo kala celinaayo iyo waxyaabaha ku tacalluqoo kale oon diinka hor imaaneynin nudumaa la yidhaha nudum waa n andima andimadaasoo kale marka waa la ogolyahay kaas dhib ma laha dembi ma laha mar haddaynan shareecadii ka hor imaaneynin waayo taxliil iyo taxriim male ayagna wixii shareecada ka hor imaanayee nidaam lagu tilmaamo qaanuunka shareecada islaamka ka hor imaanayo taxliilka iyo taxriimka uga hor imaanayo in cid laga yeelo ma aha lagana ogolaado haddaad aaminta marka waxaan qaanuunka waa xarimay ilaahayna waa baneeyey qaanuunkaa xarimay xaaraan waay waxaanoo kale xaaraan dembi ah waayo haddaad leedahay waxaad ka dhigatay ninkaa qaanuunka sameeyaad rabbi ka dhigatay itakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahumna waa kuu taallaa ayb walmasiixa bna maryama masiixu ina maryamo ahaa bay ka yeesheen isagana rabbi bay ka dhigteen itakhaduuhu rabban walmasiixa marka wuuu ku cad wa ruhbaanahum bay ku cadfan tahay wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan unbaa la faray yacni lama amrin waxna lishay-in waxba looma amrin ilaa liyacbuduu inay un caabudaan unbaa la amray ilaahan macbuudan macbuud macbuudka oo waaxidan mid keliyata ah unbaa la amray bis ayb cibaadadii baa halkan la keena waayo tan lafteeda cibaada laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga ma ahani subxaanahu nasahnaan yani ay nusabixuhu waan hufaynaayo nuqsaan iyo ceeb baan ka hufaynaa camaa kii xaggiisa yushrikuuna ay ilaahay la wadaajinayaan ayuu rabbi ka nasahay oon ka hufaynaa meeshaa marka waa meesha cabdullaahi bnu lmubaarak uu ka yidhi wahal badela diina ila almuluuku wa axbaaru suu-in wa ruhbaanuhaa diinta yaaba bedelay buu yidhi boqorada iyo culamo xun iyo dad cibaado dad cibaado badan iska dhigo oo ayaguna marka ku ugaaranayo cibaadada adduunyo ku raadinayo kuwa unbaa diinta kharibo bedelo inay laba dhinacay ka bedelantaha culummada hadday xumaadaan madaxdu hadday xumaadaan diintii markaas waa bedelmayn kuwa unbaa diinta bedel uu leeyahay cabdullahi ibn lmubaarak naam aayaddaanna macnahaas marka waa ku jiraaba naam yuriiduuna an yuطfiuu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah yuriiduuna waxay rabaan an yuطfiuu inay demiyaan oo baktiiyaan nuurallaahi ilaahay nuurkiisa iftiinkiisa biafwaahihim afafyaalkooda inay ku demiyaan bay rabaan waya'ba allaahu allana waa diidayaa ilaa an yutima inuu dhammaystiro maahane nuurahu iftiinkiisa inuu dhammaystiro maaha walow kariha haba kahdeen alkaafiruuna gaalada haba kahdeen huwa alle alladii allihii weeyaan arsala diray rasuulahu rasuulkiisii soo diray bilhudaa lasoo diray hanuun iyo wa diinilxaqi diintii xaqa ahayd lasoo diray liyudhira si uu markaa u saramariyo hu alle diinkiisa diinkaa xaqaa oo u saramariyo cala diini diin diin oo uga saramariyo kullihii dhammaanteed diimihii kale oo uga saramariyo ayb ama liyudhira si uu u saramariyo hu alle nebigiisa oo u saramariyo ayb oo uu u daalacsiiyo u tusiyo cala diini diin kullihii dhammaantiis adyaanta kaleo dhan inuu arko daalacdo si uu markaa baatilkooda ugu sheego dadka walow kariha haba kahdeen almushrikuuna mushrikiintii iyagu haba haba kahdeenoo ha diideene dhib kale iyo kufri kale oo ay qabeena haddana halkan laga sii sheegan oo waxaa ka mid a calaama yacni gaalnimadoodii waxay ku jireen inay diinka ilaahayba baabi'iyaanay rabaan qofku marka haddii diinullaahi inuu baabi'iyo oo u xaydxayto ee uu u dhardhigto fakerkiisa iyo maalkiisa iyo ciidankiisa uu ku bixiyo ilaahay diinkiisa si uunan uba kor noqonin oo u baaba-o taa marka qofku markuu sidaa yeelaayo qof kufriga ku gaamuray waay nacam meel daranna weliba ka gaareen aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi zidnaahum cadaaba fowqa alcadaabi bima kanuu yufsiduun fii suurati اnaxli gaalka iska gaalka ah laakiin aan ku howlanayn inuu isagu diinka la dagaalamo baabi'iyo ama uu macaalimtii diinta uu tirtiro aan ku howlanayn waa ka kufri yaryahay midka ku darsaday xoog yacni muruq iyo maal iyo maskax kan ku bixinayo inuu diinta la tirtiro kaas waa daran yihi de qofkii marka diintan rumaysanahay dhaho waxaa kala qeyb qaadanayana isaguna diinka ilaahay waa ka baxay man waayo diinta inaad rumaysan tahay iyo inaad macaalimteeda tirtirto mis keenayaan iimaankuna waa muujibu likraam kufriguna waa muujibu lihaana marka haddaad rumaysan tahay diintu waa maamuusi lahayd inay kor aadaad yaad jeceshahay laakiin haddii aadanba jeclayn oodan rabin macnayeedu marka ma aaminsanid wahay ayb yuriiduuna waxay rabaan an yudfi'uu inay demiyaan nuurallaahi ilaahay iftiinkiisa inay demiyaan bay rabaan biafwaahihim afafyaalkooda ay yubdiluu diin allaahi ilaahay diinkiisa inay ibdaaliyaan bay rabaan bialsinatihim carabkooda wa takdiibihim iyo beeninta iyaahu ay beeninayaan nuurkuna qur-aankaa laga wadaa ay yuriiduuna an yaruddu lqur'aana bialsinatihim takdiiban waxay rabaan inay qur-aankii radiyaan carabkooda ku radiyaan beenin ay beeninayaan darteed ayb de waxyaabahan hadda adduunyadu waa ku tafanuntay waana ku waana batay waxaan la yidhaha bareeska ama war warbaahinta warbaahintan kala duwanee raadiya lehee t v lehee yacnii anwaacda kala duwan leh in yar oo ilaahay u naxariistay maahan intooda badan in badan oo kamida waxaa loo samaystay loona aas-aastay in diinka ilaahayba lagu iftiinkaas baxayo in lagu lagu damiyo yuri marka alla saasu mar wayaba allaahu alla waa diidayaa ilaa an yutima ilaada badanaa waxay gashaa jaxdi ilaa waxay gashaa jaxdi jaxdiga nafyi iyo nafyi baa laga wadaa halkaana nafyi ma yaallo see loo yeelaa marka wayaba llaahu diidmada ilaahay diidayaaba nafyi ah soo maaha diidmada ayaa nafyi ah aduu shay haddaad diiddo macnaheeda marka nafyi baa ku jiro waxaasay ma jiraayaan waay macnaheeda ma jiraayaan ayb marka maj wax jira ma jira ma jirayaan ilaa inuu ilaahay iftiinkiisa dhammaystira maahane taa unbaa jiraysa waay macnuhu marka wayaaba allaahu alla waa diidayaa ilaa an yutima inuu dhammaystira maahane nuurahu iftiinkiisa nuurkiisa diinkiisa uu saro mariyay walow kariha haba kahdeen alkaafiruuna kuwa gaalada huwa alle aladii allihii weeyaan arsala diray rasuulahu rasuulkiisii soo diray moxamed ahaa bilhudaa la soo diray hanuunka ay bilqur'aani qur-aankaa lagu fasiray hanuunka wa qiila bibayaani alfaraa'id faraa-isha iyo waajibaadka caddaynteeduu la soo diray wa diini lxaqi diintii xaqa ahayd kala soo diray waa alle rasuulkiisa liyudhira si uu u saramariyo hu diinkaas xaqa ah cala diini diin kullihi dhammaantiis oo uga saramariyo diimaha kale oo dhan addiin asha ku jirta cala diinida jinsiye waayo jinsul adyaani kullihi inuu ka saramariyo oo diinta islaamka aysa kor noqoto mar walbana de waa kor waa tahayoo diinul islaam xujo markay noqoto iyo dad qancin iyo markay noqoto iyo xaq wax hor istaagi kara male waana sababtaas sababta ay kulligood ula dagaalamayaan kulligood gaaladoo dhan noocay rabaan ha ahaadaan maca daalika qanaaca dadka ay ku qanciyaan ma hayaan inay xun tahay diinulislaam dadka uun safaahada iyo doqomada oo aan wax fiirfiirinin oon caqliga badnayn unbaa markii nacaybka islaamka un markiiba la soo boodo ilaa gaalka xataa hadduu xoogaa caqliga ku jiro waxbuu fiirfiirinayaa waa garanaa marka waana aragnay dad kusoo islaamay meel diinta islaamka un lagu caayo dad usbuuc walba muxaadaro dhigo oo diinul diinta islaamka un wax uga sheego weliba dad wax bartay culumtan maadiga ah ayaa intuu dhageysto dhageysto ayaa marka wuxuu isleeyahy bal diintan nimankan wax ka sheegayaan bal fiiri xaqiiqdeeda markuu xoogaa akriyo wuxuu dareemaa xaq inay tahay leanna kalaamullaahi waaye waa joojina qofkau ilaahay hanuun la doonay waa istaagaa waa fakerayaa diinulsla diinulislaam ayuu kusoo gelaa walidaalika meeqaa nacaybka islaamka loo qabo dartiis kuwa diinta meeqaa diin ku feerisay oo inay diinta a islaamka inay akhriyaan ay ku bixisay arrintaas markay akhriyeenna xaqiiqday helayn marka wayaaba allahu ilaa an yutima nuurahu liyudhirahu damiirka ku jiro nebigana waa loo celi karaa ilaa yacni markaana ay noqoto liyudhira inuu daalacsiiyo alle hu nebigiisa cala diini diin kullihi dhammaantiisa diimaha kale o dhan inuu daalacsiiyo tuso xaqiiqdoodu ka waramaa marka rasuulka sal l slam isagoo ummi weliba ahaa waxna qoraynin waxna aqrinaynin ama liyudhira inuu alle sara mariyo hu nebi moxamed sal l slam ayb oo diinka nabiyullaahi moxamed cala diini kullihi uu ka kormariyo walow kariha haba kahdeen almushrikuuna mushrikiinta haba kahdeene yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari wاlruhbaani laya'kuluuna amwaala اnnaasi bilbaطili wayasuduuna can sabiili اllah halkan aayaddan aayadaha aan soo marnay calaaqaday la leedahay waxay tahay waxaa la leeyahay war sideed rabbiyaal uga dhiganaysaan insaan yani insaan isagiiba marka yacnii kufriga iyo xumaanta iyo khiyaanada iyo isdabamarsiinta insaan ku dhex jiro oo ku wasakhaysan seed rabbi uga dhiganaysaan ila itaqaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban baan soo marnay marka axbaarta iyo ruhbaanta aad ka dhiganaysaan rabbi oo taxliil iyo taxriim ku adeecaysaan noocooda waa kuwaana kuwan laga sheekeynayo oo dad laaluushqaatayaal ah maalka agoonta cuno oo dadka maalkiisa u xeeladaysto oo ayaga dhanba marka khiyaano iyo say maal u heli lahaayeen uun ka fekero dad noocaaseed rabbi uga dhiganaysaan haddaad rabbi ka dhiga lahaydeen nebiyullaahi ciisa aaba la diidayba in laga dhigta rabbi oo ambiyada ilaahayna maba ogolayn maa kaana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illah walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata walnabiyiina arbaaban aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun waxaa la leeyahay nebigii ilaahay soo diray oo ashrafu lkhalqi ahaa haddii la caabudo ilaahay ka soka ayaa gaalnimo lagu dhacaa wax ayaga dhanba marka siiradoodu ay xun tahay oo dadka maalka ka dhaco haddii shilin loo dhiibto aan lagu aamini karin ammaanaadka aan xifdinaynin laaluushka cuno agoonta maalkooda qaato see waxaas looga dhiganaa rabbiyaal marka axbaar marka culimo meeshaas marka ma joogto yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ina kaiiran in badan kuwa badan kuwa oo min alaxbaari culamada yahuudda ka mid ah waruhbaani ka mid ah yacnii ruhbaanta nasaarada kuwa cubaada oo nasaarada cibaadadan u goonay leh laya'kuluuna way cunayaan amwaala nnaasi dadka maalkooday cunayaan bilbaatili bay ku cunayaan xaqdarro iyagoo ku dheehan bilbaaili xaalay xaqdarro ku dheehan yihiin wayasuduuna way ka celinayaan annaasa dadka can sabiilillaahi bay ka celinayaan ilaahay jidkiisa waaladiina kuwa yaknizuuna ururinayo oo kaydinayo addahaba dahabka iyo waalfidata iyo fidada walaa yunfiquuna aan bixinaynin haa fidada aan dhiibaynin fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa aan ku bixinaynin fabashirhum ugu bishaaree kuwa bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo yowma maalin xanuujinaayo yuxmaa la kululeynayo calayhaa dahabka iyo fidada yacnii korkooda la kululeynayo fii naari jahannama jahanamo naarteeda dhexdeedana lagu kululeynayo fatukwaa lagu dhejinayo marka bihaa dahabkaas iyo fidadaa lagu dhejinayo jibaahuhum foolalkooda wajiyaalkooda meel hore wa junuubuhum dhinacyadooda wa duhuuruhum dhabaradooda lagu dhedhejinayo marka yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa haadaakani maa kii waayo kanastum aada kaydiseen lianfusikum nafihiina aada u kaydisteen faduuquu dhedhamiya maa wixii kuntum aada ahaydeen taknizuuna inaad ururinaysaan ood kaydinaysaan yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ina kaiiran in badan kuwa badan oo min alaxbaari iyo waruhbaani ka mid ah laya'kuluuna way cunayaan amwaala nnaasi dadka maalkooday cunayaan bilbaatili bay ku cunayaan saddex tafsiiraa ku jirto baatilkaani ee ya'khuduuna arushaa waxay qaadanayaan laaluushka ninkii xoogaa u laaboo siiyo diinta soo rabay ugu sheegayaan isaga sida hawadiisa waafaqsan ayay ugu sheegayaan taas waa meel suurat lacraafna waa kusoo marnoo fakhalafa min bacdihim khalfun wariu lkitaaba ya'huduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lanaa labo ya'khuduuna min atbaacihim amwaala bismi ddiin macnaha labaad waxay tahay dadka ayaga raacsan oo culimonimada iyo u raacsan ayay ka qaataan xoolahay ka gurtaan magac diineeday uga gurtaan ken bis unbay yaqaanaan xoolahaas dadka unbay guranayan magac diinay ku guranayaan ama barakay ku sheegayaan ama waxay ku sheegayaan yani maalkiyaa macno ku yeelanaya ama jagadii waa kuu daa'im noqonaysaa iyo yani faataa dhugleyntaas oo magac diineed laga dhigaya macnaha saddexaad wuxuu yahay ya'khuduuna amwaalan bismi lkaniisa maalay dadka ka gur ay ka qaadayaan kaniisadday u qaadayaan marka ayagaa iska cunaayo markaayb intaas marka rasuulku ad wuxuu leeyay latatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac waxaad raacaysaan ummadihii hore dariiqooda taaka taaka dhudhun dhudhun wixii ummadahaas laga helay ummadeennana waa laga helaa waxaanoo dhan marka waa qabnaanin yani dad culamaa usuu oo fiqigii iyo waxbartay haddii xoogaa loo laabo qofkaas sow rab wax ugu sheegayaan xoogaa jaga haddii la siiyo ninka madaxda rasuul ilaahay soo diray camal ay ka dhigayaan wax inkaaru ku dhacday cilmi badan badan badan ou sheegaa ou daldalaa haddana yacni waxaa weeyaan ahwaa'da dadka ou lacag uga qaataa waxaa kale iyadana magac diineed caamada in lacag looga guro oo looga gurto siyaalo badanba waa u dhacdaa iyadana oo caamigii marka uu u haystaba ninkaan haddii uusa waxsiinin xeradiisa hal xoolaa inaysan ku haraynin u aaminsan yahin jago inuusan haynaynin u aaminsan maanta dhan kuwaa u imaado xoogaa unbuu sii waxbuu siiyayaa markaasay wax u sheegayaan iyagana ummadeenna waa laga dhaxelaa waa ogtihiin dadka iyaguna amwaal caama intay aruuriyaan ama magac diineed ku aruuriyaan ku qaato afka iska mariyana waa nagu jiraan ummadeenna marka waa laga helaa saa darteed sufyaan bnu cuyayna wuxuu dhihi jiray shaykhu limaam shaafici man fasada min culamaa'ina fa fiihi shabahun min alyahuud waman fasada min cubaadina fa fiihi shabahun min annasaara ninkii annaga culimmadeenna fasaado yahuudow shabaha ninkii cibaadeenna oo dadka cibaadada badan oo yacni cibaadada uun keliyaan u go-nay dhahayo ee ha ummadeenna ka mid ee hallaabana ee isaguna nasaaraduu shabaha aayaddan u akri jiray marka yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari wاlruhbaani laya'kuluuna amwaala annaasi bilbaailay ka onayaan wayasuduuna way ka celinayaan annaasa dadkii can sabiilillahi bay ka celinayaan haddii lala tashto waayo middaan haddii qofku ou la tashto oo ida stashaara axadun yani hadduu qof la tashto axada min alaxbaar yani qof axbaara waaxidan min alaxbaari waruhbaan kuwaas axbaarta iyo ruhbaanta haddii uu la tashto qof ayaga atbaacdooda ka mid ah diinta islaamka ka waran ayuu leeyahay moxamed ka warama kitaabadeenna maku yaallaa iyo sidaas marka uu yidhaahdo muu sheegayaan mayay dhahayaan wax meeshaan run run kuma haayo beenuu sheegayaa ka dheeraaw haddaad liibaan iyo wanaag haddaad rabta ka fogaaw waana og yihiin kitaabkii ugu yaallaa rasuulka sifadiisa hadduu qof la tashto uu yidhaha ma raaca maxamed ma raaca xaq maku taagan yahay may kuma taagnaa raacinay dhahaya haddii la yidhaha yaa fiican maxamed iyo mushrikiintaas dhagaxa caabudayso waxay leeyihiin mushrikiintaa fiican bal fiiri waxaas jahli miya kaas marka waxaan soo marnay fi suurati الnisaa alam tara ilى اladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti wالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haؤulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila qoraysh baa waxay leedahay annagii moxamed yaa toosan idinkaa toosan ay leeyihiin beenay u sheegayaan marka qof dhagax caabudaa iyo rasuul ayaga kitaabkoodii ku qoran الذينa يتبعuuna الرسuuل النبي الأمي الذي يجiduuنah مكتوبا عindهم في التوراaةi والإنجiiل yaعnي waxaas maxaa ugeynayo xoogaagaas yays idinka go-in haddii laydinka tago waxaana idinka go-ayo isleeyihin waana jiraan ummadeena lafteeda dad baa saas ah haddii la yihaahdo yaعni badanaa dadka waxaan ku shaqaysto dadku inay wax bartaan ma jecla oo qof wax baranaa war meeshaas ma tagaa diin ma akristaa war kaas ha ka akrisan ha u tegin diintou been ka sheegaa kaas waafqolo hiblaayo fulaaniyaa la yidhaahdaa ayuu leeyahay maxaa la sidaadaad ku fiican tahay ayuu leeyahay kuwa aan salaada dukaninay qur-aan guryaha ugu akrinayaan xataa salaada tuka ma dhahayaan hadduu xoogaa ilaahay hanuun siiyo salaad uu bilaabo isagoo nin wadaada wax ka dhegaysana ay arkaan ninkan hadduu hallaabayay leeyihiin acuudu billaahi min ashayaan rajiim kuwaasi marka iyo kuwaan qur-aanku ilaahay sheeg hadda aayaddan uu rabbi ku sheegayo maxay ku kala bedel waxba kuma kala bedelno dadkan adiga addoommo kuuma aha ha iska shaqaystaan noloshooda adduunyada ha qaabilaan adiga inaad wax u sheegto bisaa leedahay xoogaa un inaad ka dhigato masdar risqi meel un risqi laga helo inaad ka dhigato masa ma saxsana qofka ilaahay baa risqi siinayo si xalaal hadduu u raadsado waaladiina kuway marka tanna wayasuduuna can sabiilillah marka lala tashto warsaan yeelaa iyo waxaan xaq ma yihiin iyo ma waa ka leexinaa jidka ilaahay waaladiina kuwa yaknizuuna ururinayo kaydsanayo addahaba dahabka iyo walfidata iyo qalinka silverka maalka dahab iyo fido keliya maxaa loo soo qaaday waxa ugu badanoo wax lagu kala gato waagaas dahab iyo fiday ahayd maanta marka lacagaaba wax lagu kala gataa doolarkan iyo lacagahan kale yuurada ama riyaalka waxaasoo dhan waa soo gelayaan meeshan xool oo dhan kuwa xooliha xoolaha kaydinaya walaa yunfiquuna ha aan bixinaynin xoolahaasi haadan fidadaa loo celinaa dahabkana maxaa loogu celin waaya fidada horta aakhir aqrab madkuur waayo dahabkuna iyadaaba tusayso haddii iyada loo celiyo dahabkana waa min baabin owlaa waayahay walaa yunfiquuna aan bixinaynin haa fidada ama dahabka keligiis haddaa rabto u celi fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa aan ku bixinaynin waa zakadii marka meeshaas aayaddan marka waa aayadda abu dar radia allahu canhu iyo ay isku khilaafeen mucaawiye abu dar isaga aayaddan wuxuu qabay cumuumkeedaas oo ninkii dahab iyo fido kaydsado oo aan bixinin waa la cadaaba wuxuuna weliba dhihi jiray maal in la kaydsado mama bannaan uu qabe isaga maalkii marka la siiyo dantiisa maalintaas iyou ka qabsanaa wixii dheeraad noqdo waa sadaqay waa sadaqayna maba la kaydi karo maal ayuu qabay sidaasna waa laga xoog badan yaho waxaa xoog badan maalka haddii zake laga bixiyo waa la kaydsan karaa maal rasuulka sal alla ly slam wuxuu kaydin jiray ehelkiisa dacaama sanatin sanad cunto biilkooda cuntadooda meel u dhigi jiray dhiba male waa la kaydsan karaa maal laakiin waa in zakada laga bixiyo oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama xadiidka abi hurayra waxaa ku jirtay maa min saaxibi dahabin walaa fidatin laa yu-addii minhaa xaqahaa xaqeeda aan ka gudanaynaa layiri hadduu xaqa ka guto wax dembi ah kuma aha marka ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati sufixat lahu ilaa aakhiri alxadiid saasaana abu dar markii ugu dambeyn un uu ku dhintay isaga wuxuu aaminsanaa wixii baahidaada ka badan bixi ma keydi kartid buu qabay laakiin xadiidkii nabiga sal ll slama waxaa markii la yidhi akanzun hu haadaa yaa rasuul allah umu salama markay tiri rasuulka allow kanu kayd miya yani kayd laygu cadaabayo miya waa kii rasuulka sal l slama yidhi maya in adeyti zakaatahu haddaad zakadiisa bixiso kayd xaaraan ah ma aha kaasaa lagu fasiraa marka ayb madhabka marka abudar dad baa marka waxay yidhaahdaan shuuciyada iyo barnaamijka hanti wadaagga oo communiistaha ayaa berigii communiistaha caalamkan xoogaa ku xoogga lahay yaa waxaan maqli jirnay wadaado xunxun oo dhahayo hanti wadaagga diintaaba qabtaba waa ka abudaraa qabo aayaddaanay soo qabsanayo wax inkaaru ku dhacday waayo diinkii ilaahay intaasay ka fahmayaan bis hanti ha la wadaagaa keliya hanti ha la wadaagee qur-aankii kale aawe haddiise hanti wadaag ou sax yahay oo qur-aanku uu waafaqsan yahay maa qur-aanka lagu dhaqma isagaaba markaas maxaa hadday run tahay hadduu isagu qur-aankii waafaqsan yahay qur-aanka maa lagu dhaqmoba magacaanba haddii layska dhaafo mar hadduu qur-aankuba yahayba saas maa qur-aanka lagu dhaqmo qur-aan ahaan loogu dhaqmo marka waxa iska kadib iyo dajal ah ayb meeshaan marka waladiina yaknizuuna dahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo yowma maalin xanuujinaayo aliimintaan ku tacallujinayna ama yucadabuuna waa la cadaabayaa yowma maalin baa la cadaabayaa yuxmaa la kululeynayo calayha cala dahabi aw ilfidati dahabkii ama fidadii korkooda fii naari jahannama jahanamo naarteeda dhexdeeda lagu kululaynaayo dahabkii baa marka jahanamo dhexdeeda lagu kululaynaayo fatukwaa waa lagu dhadhajinayaa bihaa dahabkaas ama fidadaa la kululeeyey jibaahuhum wajiyaalkooda foolkoodaa lagu dhajinayaa wa junuubuhum dhinacyadoodaa lagu dhadhajinayaa wa duhuuruhum iyo dhabaradooda dhinacyada iyo dhabarka iyo wejigaba waa looga dhajinaa dahab iyo fido keliyana maane maal walbo waa lagu cadaabayaa falaa tucjibka amwaaluhum wa awlaaduhum inamaa yuriidu llahu liyucadibahum bihaa qofkii maalka aan xaqiisa ka gudanin ilaahay maalkuu ku ciqaabaaba cadaab looga dhigaa meeshaa marka fatukwaa bihaa jibaahuhum iyo wa junuubuhum iyo waduhuuruhum baa lagu dhajinaa waay macnaha waa lagu gubaa hadda ma aha gubitaanka qofka marka naarta lagu tuuro waa lagu gubay iyagoo haddaan ay naarta ku jiraan markaas ay naarta ku jiraanba waa ku gubanayaan naarta kan waa u dheeryahay maalkiibaa inta naartii lagu kululeeya markuu aada u kululaado ayaa la saarsaarayaa lagu dhadhajinaa xadiidkii muslim uu wariyey xadiid abi hurayrana wuxuu ahaa maa min saaxibi dahabin walaa fidatin ma jiro laa yu-addii minhaa xaqahaa xaqeeda aan ka gudanaynin ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinta qiyaamaha markay la gaaro sufixat lahu safaa'ixu waa loo fidinayaa marka iyadoo la laga dhigay marka kuwa aada u fidsamaayo min naari naar iyadoo naar ah baa loo fidina fauxmiya calayha waa la kululaynaa fii naari jahanama lagu dhex kululaynaa fayukwaa bihaa jabiinuhu wadahruhu baa lagu la saarsaarayaa kulamaa baradad mar walboy qabowdo uciidat lahu waa loo celinaa fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana maalin konton kun oo sano miqdaarkeedu uu yahay xataa yuqdaa ilaa la kala saaro bayna alcibaadi addoommada fa yaraa markaa uu arko sabiilahu jidkiisa imaa ila aljannati wa imaa ila annaar idan marka cadaabkani waxuuba ku dhacayaa qabla intaan naar iyo la gelinba xadiidkan soo sheegaya fii carasaati alqiyaama ayaa isaga sidaas loo gelaa ilaa uu arka marka jidkiisa dadka la kala xisaabo naar iyo janno meeshuu aadayo ou ogaado ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanaa qofka haddii zakada ou bixi waayo bukli dartiis ee wujuubkeeda uunan inkirsanayn gaal ma ma lagu ma noqonayo waayo waxaa la yidhi ilaa uu ka arka jidkiisa imaa ila aljannati wa imaa ila annaar hadduu gaal yahay lama dheheen saas culummaduna saasay ka fahamtay ayb walaa saaxibi ibilin ma jiro mid geel leh laa yu-addii minhaa xaqaha aan ka gudanaynin wa min xaqihaana xalbuhaa maalideeda waa yowma wirdihaa markay soo aroorto masaakiinta ee markaa la loo liso ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati budixa lahaa waa loo fidinaa biqaacin meel bannaan oo ban ah qarqarin awfara maa kaanad markay ugu cayilnayd ugu xoog badnayd ayaa la keena laa yafqidu minhaa fasiilan waaxidan hal xabo hal nirig ama hal qurbac ma laga tegaayo nacam ayb wamin tada-uhu waa ku joogjoogsanaysaa biakfaafihaa raafafkeeda wa tacuduhu biafwaahihaa afkeeday ku qaniinaysaa kulamaa mara calayhi uulaaha rudda calayhi ukhraaha kan hore markuu dhaafo midka dambaa lagu soo celinaa saasay ugu wareegsanayaan maanta dhan ilaa aakhiri xadiidka marka walaa saaxibi baqarin walaa hanamin laa yu-addii minhaa xaqaha iyadana marka lo-dii iyo geelii iyo anwaacdii maalkuu sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid kalena wuxuu leeyahay mas ayaa looga dhigayaa wixii uu kaydsaday markaasuu qowlalada ayuu ka qaba ayuu ka qabanaa marka faya'hudu bilihzimatayhi yacnii shidqayhi uma yaquulu ana maaluka ana kanzuka waxaad kaydinaysaan aniga ahay buu dhahayaa suuratu aali cimraanna waa kusoo marnay taas xoolihii marka anwaacdoodii iyo siyaalkaas waaye aayaddana marka mancu zakaadkay ka hadlay dadka zakada xaqa lagu leeyahay diido ayay ka waramaysaa iyo sida loo ciqaabaayo marka zakada xayawaanaadka yacni ma amwaasha ay ku waajibto iyo sida ay u waajibto iyo meelaha lagu bixinayo waxaan ku sheegi doonaa in shaa allahu tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini baan u ajilaynaa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa haadaakani maa kii weeyaan kanastum ay haadaakani aladii maa aladii kii waayo kanastum kanastumuuhu aada kayd kaydiseen lianfusikum nafihiina aada u kaydiseen faduuquu dhadhamiya maa wixii kuntum aad ahaydeen taknizuuna maa aladii kii kuntum aad ahaydeen taknizuunahu yani taknizuuna ay taknizuunahu inaad kaydinayseen ina ina ciddata shuhuuri cinda allaahi ina ciddata shuhuuri bilaha tiradooda cinda allaahi ilaahay agtiisa ugu tira ah ithnaa cashara labiiyo toban waayo shahran min shahrin oo bila ah fii kitaabillaahi labiiyo tobankaas oo fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa kitaabka alle xukunkiisa dhexdiisa ahaatay yowma maalin ku sugnaatay khalaqa samaawaati samaawaadka alla uu abuuray walarda dhulka uu abuuray minhaa afa yacni bilaha labiiyo tobanka waxaa ka mida arbacatun afar afarta oo xurumun xurmo leh daalika kaagaasi addiinu diinkii weeyaan alqayimu toosnaa falaa tadlimuu ha dulminina fiihina bilaha dhexdooda anfusakum nafiihina ha dulminina waqaatiluu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta la dagaalama kaafatan xaal aad tihiin idinkoo dhan kamaa sida yuqaatiluunakum ay idinla dagaalamayaan kaafatan xaal aad tihiin idinkoo dhan waclamuu ogaada ana allaha alleh maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada macooda inuu yahay inamaa wax kale maahane annasii-u dibdhiga ziyaadatun kororsiimo waayo waa ziyaado fi lkufri kufriga dhexdiisa ziyaado ku ah yudallu waa lagu dhuminayaa bihi dibdhigaasi aladiina kuwii kafaruu kufriyey baa lagu dhuminayaa yuxilluuna way alila way xalaaleynayaan hu isaga caaman sanad bay xalaaleynayaan wayuxarimuuna wayaway xarimayaan u isaga caaman sanad bay xarimayaan liwaadi-uu si ay u waafaqaan ciddata maa kii tiradii xarama allahu alla uu xarimay fayuxilluu ay xalaaleeyaan marka maa wixii xarama allahu alla uu xarimay zuyina lahum waxaa loo qurxiyey suu-u acmaalihim acmaashooda xumaanteedii baa loo qurxiyey wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alkaafiriina gaaloobeen qadiyad kaloo iyadana kufriga aada ugu xun taxliilka iyo taxriimkana ku saabsan baa labadan aayadood uu rabbi uga hadlayaa marka allah wuxuu leeyahy ina ciddata shuhuuri bilaha tiradooda cindallaahi ilaahay agtiisa tira ugu ah cindallaahi-da marka ciddadaa lagu tacallujina maadaama master ay tahay ithnaa cashara labiiyo toban waayo shahran min shahrin oo bilo ah bilaha qamarigan laga ayaa dabcan laga hadlaya waa labiiyo toban bilood fii kitaabillaahi labada labiiyo tobankaa bilood oo fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa dhexdiisa ahaatay fii kitaabillaahi ithnaa cashara laga sifeyna yowmana waxaa lagu tacallujinayaa fii kitaabillaahi waxa uu ku tacalluqaya istaqara makaani ah yowma maalinna yacnii kusugnaatay khalaqa sama kitaabka alla ku sugnaatay khalaqa samaawaati alla samaawaat uu abuuray iyo walarda dhulka uu abuuray biluhu marka waa labiiyo tobankaas minhaa labiiyo tobankaa bilood arbacatun baa ka mida afar oo xurumun xurmo leh waa dulqacday dulxijo iyo muxaram iyo rajab afartaas afartaa marka ma la dagaalami karaa lama dagaalami karo waa kasoo hadalnay bacdi ahlilcilmi waa mansuukhay qabaan waa la dagaalami karaa bay leeyihiin waana la nasakhay xurmadaasi qaarkoodna maya bay leeyihiin xajatulwadaaci buu nebigu xurmadooda ka hadlay ayu yowmin haada iyo markuu yidhi waa kii yidhi alaa ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada haddii la yidhaha marka nebiga reer daa'if ghaswatu daa'if dulqacda ayuu isku weer ka qabtay u gaar ka qabtay waaba dagaalamay waa kaasna waxaa lagu jawaabayaa nebigu bisha shawaal uu dagaalka bilaabay dagaalkii baa markaas jiitamay wuxuu gaaray marka dulqacduu la galay fooda marka waxaa la yidhaha yuktafar yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa qaacida fiqhiya waa shaygan in la joogteeyo waxaa lagu dhaafaa wax bilowga aan lagu dhaafin marka in la bilaabo ma aynan bannaanayn laakiin mar waxaa la bilaabay iyadoo dagaalku uu bannaan yahay joogtayntu marka waa waa muktafar waa la yska dhaafay dalika kaagaasi addiinu diinkii weeyaan alqayimu toosnaa almustaqiimu toosnaa falaa tadlimuu ha dulminina fiihinna bilaha fiihinna marka ma labiiyo tobankaa loo celina mase afarta laba tafsiir waayo oo sax ah ibnu cabaas isaga wuxuu leeyay labiiyo tobanka biloodaa loo celina waayo dulmi mar walba waa xaaraan labiiyo tobankaa bilood dhexdooda ha dulminina anfusakum nafihiina ha dulminina waqaatiluu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta kaafatan xaal aatiin dhammaantiin waawdaa laga xaaleeyey markaas kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood almushrikiina mafcuulu bihigaa laga xaaleeyey kamaa sida yuqaatiluunakum ay idinla dagaalamayaan idinka kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood xaal aad tihiin dhammaantiin intaba waa bannaantahay waaclamuu ogaada ana allaha alla maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada macooda inuu yahay inama nasiiu ziyaadatun fi lkufri marka mushrikiintu caaday samay jireen waxay yeeli jireen bisha muxaram oo kale oo ashhurulxurum inay dagaalamaanay rabaan waxay leeyihiin marka sanadan muxaram xurmadii ou lahay gadaalaan u dhignay safaraan geynay muxaramkooday iska danaysanayaan waa iska dagaalamayaan hawadooday iska raacayaan bisha safar oo shahri xalaala ahayd ay iska dhaafayaan dagaalka oo waxay leeyihin awalba meeqaana laga rabay afar afartii waa la imaanaynaa tirada unbay qabsanayaan b awalba afaraa la rabay afartu sharciguna saas ma ahan sharcigu afartan macno gooniyu u doortay waa inaad ku raacdo sifada laki haddaad tiraa tirada unbaan iska fiirsanayaa wax dhiba male waxaa weeyaan marka taxliil iyo taxriim qofka uu samaynayo waana midii itakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum aan kusoo marnay yaa bilaabay marka camr bnu luxay baa bilaabaa layihi may nin kalaa bilaabay waa la yidhi adu calaa kullin marka qof baa un u bilaabay iyaguna waa iska raacay inamaa wax kale maahne annasiu annasiu marka waa masdaru ansaa ansaa yunsiu insaaan waa qiyaas ifcaal oo min baabi afcala wanasiatanna masdar samaaciya sida nadiir iyo andara ay masder ugu tahay ayb waqiila waxaa la yidhi inamaa wax kale maana annasi-u kan la dib dhigaayo faciil bimacnaa mafcuul waayo markaas inamaa wax kale maahne annasi-u dibdhigga masderkan ka laqbaynayna dibdhigitaanka ziyaadatun waa kororsiimo fi lkufri kufriga dhexdiisa ziyaado ku ah kufri awalba isagoo fool xumaa haddana markuu waxaanoo kale ku darmo ziyaa gaalnimo lasii zaa-idsaday yudalu waxaa lagu dhuminayaa yadiluna waa la akriyay yudalu waxaa lagu dhuminayaa bihi isaga nasiiga nas-iga dibdhiga aladiina kuwii kafaruu kufriyey ayaa lagu dhuminayaa yuxiluuna way xalaaleynayaan hu bishii xurmada lahayd caaman sanad wayuxarimuuna way xarimayaan hu sanadna waa xarimayaan caaman sanad liwaadiuu si ay u waafaqaan ciddata maa kii tiradiisa xarama allahu alla oo xarimay afar awal meeqoo alla xarimay afar afartii aan waafaqaynaa bay leeyihiin ayb fa yuxiluu si ay u xalaaleeyaan maa aladii kii xarama allaahu alla ou xarimay zuyina lahum waxaa iyaga loo qurxiyey suu-u acmaalihim acmaashoodii xumayd baa loo qurxiyey shaydaan baa acmaashoodaas xun u qurxiyey yuxiluunahu marka damiirka wuxuu u laabanayaa annasi annasi-na markaas de almansuuq tii la dib dhigay ayb yay xalaaleyna ayay xalaaleynayaan caaman sanad wayuxarimuuna way xarimayaan hu tii la dib dhigay caaman sanad kale nakirada dambe waa ka duwantaha tii hore liwaadiu si ay u waafaqaan ciddata maa kii tiradii xarama allahu alla ou xarimay fayuxiluu ay ay si ay u xalaaleeyaan marka maa aladii kii xarama allahu alla ou xarimay zuyina lahum waxaa iyaga loo qurxiyey suu-u acmaalihim acmaashoodii xumayd wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo alkaafiriina gaaloobay oo alle rasuul ku kufriyay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi